guddiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu goobjoog ka yahay hoolka jenaraal kaahiye ee magaalada muqdisho afar kursi oo ka mida kuraasta beesha ciise ayaa halkan lagu qabtay si qurux badanna way u dhacday alxamdulilahi rabbialcaalamiin doorashadii dalku si aad yo aad u qurux badan ayay u socotaa dardar xooglena runtii way ku socotaa maalinta beritoola ah waxaannu soo xidhi doonnaa boqol kursi haddii ilaahay dhaahdo jadwalkiinnu lagu tala galay waxaa nooga hadhay dhowr iyo labaatan maalmood waxaan ku dadaalaynaa boqol iyo shan iyo toddobaatanka kursiye hadhayna inaan ku soo gebagabayno waxaan aad iyo aad u hambalyaynaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle guddigayaga halkaa noo jooga oo markii ugu horraysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyaynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed oo isagu iclaamiyey deegaan doorashadii labaad oo ka bilaamaysa magaalada baraawe waxaan ku boorinaynaa dhammaan dowlad goboleedyada iyo gudiyadayada doorashada ee dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaqsale usoo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasa lagu qabanaya haddii ilaha idhaahdo biidni illaahi tacaala waxaan ku dadaalaynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu talagalay sida imika u socoto jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa dardargelin iyo xawaaro sare ayay doorashadu ku socotaa waxaan ku boorinaynaa qoondada haweenka in aad iyo aad loo ilaaliyo oo beeshii saddex kursi leh hal kursi ay haweenka u xidhaan mas-uuliyaddaana waxa qaaday oo mas-uuliyaddaa leh madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee guddiga doorashooyinka somalilan ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u saraysana marinaya inta kalena waxaan ku boorinaynaa inay qoondada u ilaaliyaan haweenka xaqooda haddii ilaha idhahdo